Adeegyada DDA sida loo dalbado iyo sababta. Adeegyada DDA sida loo dalbado iyo sababta. Maamulka Naafada Koritaanka ama DDA waxay bixisaa barnaamijyo iyo adeegyo taageero carruurta iyo dadka waaweyn ee leh naafada korriinka, qiyaastii qayb kasta oo nolosha ka mid ah. Waxaa jira hay'ado kale oo bixiya adeegyo caaw- adeegyo iyo caawinaadyo sida daryeelka caafimaadka iyo kaalmada dhaqaale. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalkan wuxuu diiradda saari doonaa sida loo dalbado adeegyada DDA iyo sababta ay muhiim u tahay. Codsashada adeegyada laga helo DDA waa geeddi-socod dhowr tallaabo ah. Labada tallaabo ee hore waa: kow Dalbashada u qalmitaanka DDA iyo labo Codsashada ad- codsashada adeegyada. DDA waxay isticmaashaa shuruudo cayiman si ay u go'aamiso inuu qofku u qalmo DDA iyo in kale. Dalbashada u qalmitaanka DDA ma go'aaminayso haddii qofku uu u qalmo inuu helo adeeg gaar ah. Taasi gadaal ayay ka imaaneysaa. Sida si aad u codsato u qalmitaanka DDA, booqo website-ka DDA si aad u buuxiso foomka codsiga macluumaadka iyo adeegyada ee khadka tooska ah, ama wac xafiiska kuugu dhow ee DDA oo weydiiso codsiga u qalmitaanka DDA. Kadib markii la soo gudbiyo codsiga la buuxiyay, DDA ayaa u- dib u eegi doonta oo kula soo xiriiri doonta si ay kaala hadasho arjigaaga. Markii go'aan la gaaro, shaqaalaha u qalmitaanka ayaa s- soo diraya ogeysiiska waxqabadka qorsheysan ama PAN si uu kuu ogeysiiyo haddii laguu oggolaaday ama laguu diiday u qalmitaanka DDA. Haddii ay jirto diidmo, waraaq warqaddu waxay sharaxaysaa sida racfaan looga qaadan karo go'aanka. Haddii la oggolaado, tallaabada xigta waa in la codsado adeegyo iyadoo la raacayo tilmaamaha ku jira PAN, iyadoo la adeegsanayo foomka website-ka ee adeegga iyo macluumaadka ama laga wacayo xafiiska DDA ee deegaankaaga. Way ku caawineysaa haddii aad sharaxaad ka bixin karto noocyada taageerada looga baahan yahay gurigaaga iyo bulshada dhexdeeda. Booqo informingfamilies.org/dda services si aad u hesho macluumaad ku saabsan noocyada adeegyada gaarka ah. Waxaa jira laba qayb oo barnaamijyo ah: Community First Choice ama CFC iyo Home and Community Based Services Waivers. Community First Choice ama xulashada koowaad ee bulshada loona yaqaano CFC waa barnaamij loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo ee u baahan in laga caawiyo waxqabadyada nolol maalmeedka sida qubeyska iyo dhar xirashada. Mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan ee CFC waa daryeel shaqsiyadeed oo ka caawi oo kaa caawiya hawlaha si aad ula kulanto baahiyahaaga daryeel ee jismi. Waxaa jira adeegyo kale sidoo kale sida teknoolajiyada caawinta si ay kaaga caawiso inaad madax bannaanaato iyo inay kaa caawiso barashada xirfadaha cusub. Maadaama ay tahay xuquuq, qof kasta oo u qalma adeegga ayaa heli kara iyada oo aan lahayn liis sugitaan. Haddii aad codsato CFC, tallaabada xigta waxay noqon doontaa go'aaminta u qalmitaanka maaliyadeed si loo arko haddii aad u qalanto Medicaid oo ay ku xigto qiimeyn dhanka isku filnaanshaha si loo go'aamiyo nooca iyo heerka taageerada uu gobolkaagu bixin doono. Home and Community Based Services Waivers oo loo yaqaano waivers waxay leeyihiin ikhtiyaaro adeeg oo ka badan kuwa loo yaqaan CFC oo dakhliga qoyska ca- ee car- ee carruurta laguma tirin karo inuu u qalmo si kasta si kastaba ha noqotee si ka duwan c f c weyverku ma ahan xuquuq tani waxay ka dhigan tahay in xitaa haddii aada xaq u leedahay laguma ballan qaadayo weyvers haddii gobolku uusan haysan lacag ku filan oo laguu ogolaado macaamiil badan oo ka tirsan d d a waxay helaan labada adeeg labada adeegyada c f c iyo weyverska haddii laguu diido weyvers dhaqaale la-aan darteed weydiiso c f c kaliya maskaxda ku hay in dakhliga qoyska ee caruurta yaryar loo tiriyo inay qeyb ka tahay u qalmitaanka dakhliga ee c f c si ka duwan weyverka inkastoo oo isdiiwaangelinta weyverku ay kooban tahay waxaa muhiim ah inaad weydiisato waxaad u baahan tahay sida d d a iyo sharci dejiyayaashu u ogaadaan baahida dhabta ah ayna u qorsheyn karaan miisaaniyadaha soo socda oo markay furitaanku bilaabmo waxaad horeyba ugu jirtay nidaamka oo dib ayaad u codsan kartaa haddii aada go-aansato inaad joojiso dalbashada adeega ama haddii aada codsato weyver oo lagu diido waxaa lagu gelin karaa kaydka kiisaska aan lacagta lahayn ee d d a ama m p s wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyada d d a booqo informing families org forward slash d d a services